shirkadda somarin oo ah shirkad ka shaqaysa dhismaha doomaha noocyadooda kala duwan sida doomaha kalluumaysiga xamuulka iyo dalxiiska ayaa soo bandhigtay doon dalxiis oo ay shirkaddu ku farsamaysay gudaha magaalada kismaayo taasoo qayb ka ah horumarinta dalxiiska badda munaasabadda soo bandhigidda doonta dalxiiska ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan dowladda jubbaland xildhibaano maamulka degmada kismaayo madaxda iyo howlwadeenada shirkadda somarin ganacsatooyin martisharaf kale oo lagu casuumay xafladda ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay aasaasaha shirkadda somarin qays cabdiraxmaan oo faahfaahin ka bixiyey marxaladihii kala duwanaa ay shirkaddu soo martay horumarka la gaaray iyo qorshayaasha mustaqbalka ay damacsan yihiin waxaan isugu nimaanay samarayna kambaniga hortiisa oo badda dhinaca badda xiga waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha wasiirada dadkii ka soo qayb galay xafladdan oo ahayd xafladdii doontii ugu horeysay samarayna samaysay qaybtii face twoga ahayd oo loogu talagalay qaybta dalxiiska doontaasoo meesha taagan samarina waxay samaysay doontan oo dalxiiska waxay qaadaa sideed iyo toban qof gudahoo lix qof ah iyo bannaanka oo ah labaiyo toban qof sideed iyo toban qof ay qaadaa waxaa loogu talagalay dalxiis ahaan waxaan aad ugu mahad celinayaa dowladda jubbaland khaasatan madaxweynaha iyo wasiirada waxaan leeyahay fursad weyn weeye in lagu daydo in waddanka la maalgashto kambaniga samarina doontaa keligeeda ma laha waxay faceonka samaysay doomo gaaraya ilaa lix iyo toban doomood lixi tobankaa doomood oo lagu soo shaqeeyey kalluumaysiga oo bannaanka hadda qaarkood ay yeelaan qaarkood gudahay ku jiraan fayska xiga waxaan soo wadnaa doomo labaiyo toban mitir ah oo qaadaya shan iyo toban tan leh kruugii sistamkii kruugi meeshay seexanayeen meeshay ku qabaysanayeen fasilitigaas waan soo wadnaa waxaa ku xiga faystriga ah shan iyo toban mitir ilaa iyo siddeed iyo toban mitir sidoo kale qaar ka mid a wasiirada ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa si weyn u bogaadiyey gulaha ay gaartay shirkadda somarin iyagoo xusay inay tahay tusaale lagu daydo oo dhiirigelin u ah ganacsatada soomaaliyeed kambanigaa samarin waa kambani ay dad soomaaliyed leeyihiin oo ku dhiiraday inay waddankooda maalgashadaan oo doomaha sameeyaan beddelkii dibadda laga keeni lahaa meelo kale laga soo dhoofsan lahaa kismaayo in lagu heli karo doomo standard ah hadday noqoto doomiga dalxiiska hadday noqoto kuwa kalluumaysatada iyo hadday noqoto kuwa ganacsiga kale ee waxaaweeye xamuulka qaadi lahaa saan hadda ku aragnayba dhammaantood inay waxaa weye xooga bilaaban yihiin oo ay samaynayaan waa isku dar fiican waa aragti waxaa weeye qurux badan oo uu sameeyey nin reer jubbaland ah oo qurba jooga oo dalkiisa intuu yimid arkay baadida inay ka jirto meeshan waxaa weeye doomaha in lagu sameeyo waan ku dhiirigelinaynaa waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka jubbaland inaan u sheego in doontani ay gebi ahaanteedba lagu sameeyey waddanka oo lagu assembl gareeyo waddanka ayna farsamaysay shirkadda somali limited oo doomo badan samaysa hadday noqoto kalluumaysi hadday noqoto doomo dalxiis iyo doomo la rajaynayo iyagana inay xamuulka qaadaan marka waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in hawshaasu ay sii socoto tani waxay muujinaysaa sida horumar ballaaran deegaanka iyo degmada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland bay ugu tallaabsanayso xagga arrimaha warshadaha ugu dambeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa si rasmi u xarig jaray doonida cusub ee dalxiiska wuxuuna bogaadiyey dadaalada uu asaasaha shirkadu ku bixiyey horumarinta howlaha ganacsi ee la xiriira badda runtii waxaa farxad weyn maanta noo ah halkan in lagu laanjgareynaayo doon dalxiis runtii dalxiiska jubbaland ay waxweyn ka bedelay markii la helo doomo dalxiis oo doomo raaxa ah waxay karo saba u qaadaysaa dadka reer jubbaland inay noqdaan dad dalxiisa iyo mas-uuliyiin kala duwanoo dowladda ah xataa hadday marti noogu timaado in mataqaanaa goobo dalxiis oo qurux badan baan haysanaa marka taa waxay sahlaysaa in doon dheeraysa oo dalxiis oo waxweyn ka bedelaysa dalxiiska jubbaland in mataqaanaa la helo